haatana waxaa si toosa qadka ugu jiro mid kamid ah wariyaasha idaacadda islaamiga ee andalus oo haatan si toosa ugu sugan gobolka shabeellada dhexe ee haatan dagaaladu ay ka socdaan waa anas alansari anas oo soo dhawow gobolka shabeellada dhexe maantay waa mahadsan tahay walaalka ibraahim duweshi saakay baarihii laba iyo toban saac iyo bar kadib ciidamada mujaahidiinta ayaa dagaal waxay ku soo qaadeen deegaanka daarunicma oo ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe dagaal kooban kadib way ka carareen wax yar oo israsaaseyn kooban ayaa ka dhacday way carareen markay carareen kadib ciidamada mujaahidiinta kama ayna daba harin dhanka waxay usoo baxsadeen deegaanka alkotor asena aan aada ugu fogeyn ay usoo baxsadeen waa laga daba yimid dhex ayaa looga daba yimid ku dhawaad labaatan maleeshaadkii muridiinta ay goobta kasoo afirxaday ee meesha lagu dilay way ka sii carareen haddana dhex ayaa loogu haddana meel wax yar u jirta deegaanka alkotor ayaa looga daba yimid askar kale oo muridiin ayaa lagu laayay kadibna way soo carareen waxay soo galeen deegaanka alkotor ayay soo galeen ciidamada mujaahidiintana kama aan kama aanay daba harin way ka daba soo way ka daba yimaadeen dagaal kooban kadib maleeshaadkii murtadiinta waxay u baxsadeen dhanka galbeedka degmada degmada aadiibaal dhanka xigto oo galbeedka ayay u baxsadeen haatanna magaaladu ay degan tahay dhowr maleeshiyaad murtadiina ayaa magaalada dhex yaallo maadaama ay markii lagu soo dhawaaday magaalada xabadda afkeeda kasoo qarxiysaba intooda badan ay sii yaaceen baabuur iyo saad ciidan iyo dhammaan wax kasta oo ciidan oo markii jabo oo yeeli jiray oo khasaaro gaari jiray dhammaan way wada gaareen haddii tahay askar la laayay oo indheygaani ay qabteen saddex saraakiil kamid ah intii meesha lagu dilay labaatanka askari oo oo lagu soo dilay intii udhexlay deegaanka daarunicmi deegaanka alkowtar dhexdooda lagu dilay labaatan waxay indheyga qabteen saddex sarkaal oo ciidamada murtadiinta ka tirsanaa oo ciidamada dagaalka hogaaminaya kamid ah marka guud ahaan hadda waxaan ku sugannahay deegaanka alkotar ayaan ku sugannahay waa lasoo waa laga soo gudbay deegaanka daarunicma xaaladuna way degan tahay wax dagaalo ah ma jiraan wax dhaqaaqyo caskari hadda ama gurmadbey wadakeedka murdiinta sameynayaan ma jirto dhanka galbeedka aadbaa xigta ayay u baxsadeen xaaladuna way degan tahay wax dheeriya ma jiraan
anas alansaari dagaalkan saa ka socdo waxa uu ka duwan yahay dagaaladii hore u dhici jiray maantay dagaaladu horey usii socdaan ciidanka mujaahidiinta al-shabaab muxuu kaga duwan yahay is leedahay maadaama furmaha aad joogto dagaaladii hore u dhici jireen dagaalka muxuu kaga duwan yahay sida la ogyahay ibraahim dagaalada goobtan ka dhacay dagaalo oo hadda ka hor annaga ayaa dhulkaan haysan jirnay weerar gardara ayay kusoo qaadeen oo dhulkaanay sidii ku qabsadeen marka dadkii dhulka lahaa ayaa yimid ilaa idankiisana ragga mujaahidiinta dhul ka maqnaa ayay raadinayeen oo dad dad meelo kale ku duula ma jirin oo dhul kaleo dheeriya ma aadin dhul ka maqnaa ayay yimaadeen waana dadkiina aad ay usoo dhaweeyeen oo waxyaabaha marka asbaabaha keeni kara taqadumkan aan lagu kala haraynin waxay tahay dadkii deegaanadan ku noolaa ayaa dhibsaday maleeshiyaadka murtadiinta tacadiye hadday tahay xadgudubka guo kala duwan ay sameynayaan dhac hadday tahay haddii kufsiga tahay haddii xoola ay ka qalanayaan tahay dhowr mar ayay wilaayada islaamiga waxaa soo gaaray dacwooyin iyo cabashooyin ka dhan ah maleeshiyaadka murdiinta ku sugan deegaanadan oo dadka dhibaato ku haya xoolaha iska qalan jiray marka saas waxyaabaha dadka mujaahidiinta dhiirigeliya waxay ka mid tahay dulmigay dadka ku hayeen ayaa dhiirigeliyay iyo gurmadka eedabenaya dadka muslimiinta ay dhahaya noo soo gurmada marka waxyaabaha dhiirigelinaya qeyb ayay ka tahay in mujaahidiinta ay kusii dhiiradaan nimankan laga dul qaado dhibaatada ku hayo oo intaas sana laba sano ku dhawa laba sana xoogaha ay dul fadhiyaan meelaha ugu horreysay qabsadeen ayay kamid tahay meeshaan marka dhibaatada intaasii haysteenna maanta dadkii duunyo iyo waxay u noolo iyo dad uma noolo waxay jiri karaan way dilaan waxay dhici karaan way dhacaan waxay kufsan karaan xoolaa dadka way ka qashaan oo intaasoo dhan way sameeyaan marka asbaabahaas ayaa keeni kara in taqadumkan degdega lagu sameeyey deegaan weyn oo xuduud oo laga ilaaliyo degmada dhan in si degdega gacanta mujaahidiinta ugu soo dhacdo marka asbaabahaas ay keena meela laga rabin ayay marka hore xog isku maqiiqayeen marka dadkiina waa dhibsadeen mujaahidiintana dhulkan sida ay sharaaco ku maamuli jireen ayay ahayn dadkan dadkoodii ayay ahaayeen marka allah ayaa ku maasa marka waxyaabahaas ayaan isleeyahay inay keeni karaan oo oo qayb ay ka noqdeen in si degdega macnaha mujaahidiinta ay macnaha u ajiibeen oo usoo u imaadeen deegaanadan
anasow waxaa nagu maqaalaa gobolka shabeellada dhexe inay ka dhici jireen falal amniga lid ku ah sida in gabdho la kufsado in isbaarooyin ay dhigtaan ciidanka dawladda federaalka inta meelaha hadda aad joogtay furimaha meelaha laga saaray ciidanka dawladda federaalka ma aragtay dad ay dhibaateeyeen ciidankaas oo faraxsan oo yacni ciidankii laga dulqaaday ku faraxsan
ibrahim waa mahadsan tahay maleeshiyaadka horta dhaqankooda waxay tahay inay dadka muslimiinta ciqaab iyo macnaha dhibaato dhan usoo weeridaan ayay ahayd sababtoo ah markay jaalo wax usoo dhiibeen ay soo qaateen noo yimaadeen dadki dhibaato ayay u geysteen marka guud ahaan dadka waxaa ka dareemayna marka aanaga soo gelayn dadka takbiirta ayaa la qaadayay mujaahidiinta takbiirta ayagana la qaadayeen si sharaf leh dadka aynu kusoo eego faraxsan farxad badan ka dareemaysay wilaayadan ilaa iyo shan iyo toban sano ku dhow ayay degmadan ka talinay deegaanka alkootar ka talinaysay hal xadguduba ama dhaca ama bilah ama kufsiga kama dhici jirin marka intii laba sano gudahood laba sano iyo bar intii lagu anaa wax waxyaabaha dhacay lama qiyaasi karo ilaa iyo qololay ku dhow yihiin xadgudubyo haddii la- waa la tirinaa laho marka dadka aad ayay u dareemeen niman dowladaan sheeganaan lahaa haddana dowlad dadkii dadkii dowlad dadkeeda ilaalin jirtay marka dowlad tuugo ah oo masaalixdeeda gaarka ka shaqaysanaysa xadgudub iyo dhibaatooyinkeeda ka shaqaysanaysa ayay ahaayeen marka asbaabahaas marka dadka waxaa ku riixay farxadda aad ay u- ayay nagu soo dhaweeyeen oo dadka markii magaalada aan soo gelaynay dadka ugu horreeya magaalada soo galaya ayaan ka mid ahaa oo oo markii magaalada la soo gelayay dadka xitaa mar- marka hore ayay ka hor leexdeen oo rasaasta markay dagaal bilaabanayo waa dareemi kartaa dad shacab meesha kuma jiri karaan way ka hor leexdeen laakiin markii ogaadeen nimanka inay jabaan geesa ayay kasoo galeen aad ayayna nagu soo dhaweynay ayagoo faraxsan magaalada ceelka iyo bartamiya ayaan kula kulanay masaajidka eridiisa dadka waxaan ka dareemaynay wejiyadooda farxad ayaan ka dareemaynay dad dadkooda ka maqnaa u yimaaday ina ahayn ayay dareemayeen dadka wax cabsiya ay muujinayeenna ma jirin marka allah ayaa ku mahadsan intaasoo dhan anas ow aad baad u mahadsan tahay ugu dambeyntii anas alkawsar iyo daarun nicma ood soo martay maxaa raadada oo kaaga muuqanayay maxaa indhahagu ay qabanayeen waxaa iga muuqanayay deegaanadaas aan soo maray oo deegaanka daarunaam iyo deegaanka alkowsar fasaadka ay ka geysteen iyo burburka meel kasta aad tagto waxaa u arkaysaa waxyaabo xaaraan ah oo shareecada wa- oo oo khilaafsan oo mukaadaraadka uu ku jiro iyo waxyaabo badan oo oo ay keeneen iyo sanamyada daa- daaquudka calaamada daaquudka meelaha ku haysteen marka guud ahaan marka waxaa ka dareemaysa garaab badan aad dareemaysa dadka markii wilaayada joogtay camir ganacsiyaa socday ganacsiga wuu kala socday nabadaa jirta maanta dadku ganacsan jireen marka hadda maalin kasta toban maleeshiyo canshuuro kala duwan ayaa goobta isla joogo dadkii canshuuro iyo ma- lacag ayay ku dhibeen way dhici jireen marka marka waxaa ka muuqda marka fasaad badan dadka dhulka ka geysteen ayaa ka muuqday daarunicmo kale markaan soo dhahno magaalada inteeda ba dadku waada iskaga carareenbo wax kastay sameeyeen dadkii da- een, maxaa la dhahaa een, wax kastay sameeyeen magaalada dadkii warka oo xamili waayena waa iskaga dhex waa iskaga dhex baxeen ayaga iyo duulooyinka iyo deegaanada is- waxay iska galeen baadiyaha iyo dadkii iskaga qaxeen dhanka alkootar waxoogaa aydan dad joogeen oo ka roona aydan dadka badan inta badan mar habeenkii oo inay daa usoo doontaan cadi een, maxaa la ceelka biyaha imaadaan oo kale waana ka tegi jireen marka dhibaato badanaa meesha ka jirta kaasi wuxuu ahaa anas al ansaari oo ka mid ah wariyaasha idaacadda islaamiga ee andalus oo ku sugan deegaanka alkowsar ee gobolka shabeellada dhexe anas ow aad baad u mahadsan taha waa mahadsantahay walaal